xuseen sida aad la socoto waddamadan aynu ku nool nahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhamaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo waddanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu kasoo baxay maadaama aysan jirin waddo kale u furan xukuumaddan fikada waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u samayso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududayso qaabka criminalka naftiskiisa ay u fududayso si qofkaasi uu shaqo u helo islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo ugu noqdo ku shaqaysanayo waa taa yaasiin laamaha amniga waxaa lagu dhaliilaa in shaqadooda sidii la rabay aysan u qabsan marka ay timaado wax ka qabashada arrimaha dilalka waxay aalaaba sheegaan in baaritaano ay wadaan maxay usoo qaban la'yihiin kuwa ka dambeeya dilalka xusinow tan iyo intii aan imid waddankan waxaan maqlayay laamaha amniga oo leh baaritaano ayaynu haynaa waxaan filayaa in numberka carruurta soomaaliyeed ee waddankan lagu dilay inay kor u dhaafayaan laba boqol oo shaksi ilaa haddana kolley ma jirto dad dambidaas la soo qabqabtay balse markaan su-aalo badan aan ka weydiinay booliiskan magaaladan toronto waxay inta badan inoo sheegaan in aysan jirin wax wada shaqayn ah oo ay ka helaan community soomaaliyed ee halkan ku nool taasina ay ay adkaynayso in qofkii dambigaasi galay loo soo qabto in camera kaliya la fiiriyo macno badan ma samaynayso laakiin waxay u baahan yihiin in community dad dhibka soo dhibka soo gaaray inay wada shaqayn ka helaan taasina ay waxoogaa ay ka la'yihiin community soomaaliyeed waxaa jira xarumo ay soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada toronto kuwaasoo sheega inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda xarumahan kaalintooda ma muuqataa run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacaga badan ay ku bixiyaan sidii dhallinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun islamarkaana loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ko oola runtii xuseen dhalinyarada waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan islamarkaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan balse su-aasha u baahan in laisweydiyo waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada soomaaliyeed jawaabtu waxay tahay maya haddii ay samayn lahaayeen in dhibta maanta dhalinyarada soomaaliyed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd ugu dambeyntii waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada aniga ahaan waxay la haboon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan islamarkaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka jeestay laamaha amnigana hoosha ugu fududaato haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxda weyn ee haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee halkan joogta arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub laamaha amniga ee gobolkan anaga aynu joogno ontario dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maanta haysan jirtay islamarkaana waxa keliya ay uga baxeen waxay ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameeyaan wacyigelin in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga in qalad kasta oo arkaan inta aysan dadka arkinba in ayaga nafsikooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo marka waxa fiican in naftirkeennaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena islamarkaana waxay xon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda u shaqayn lahaa